barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imanaysa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirbaani iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aannu toddobaadkan ku soo qaadan doonno kaalinta ay dhallinyaradu ka qaadanayaan afurinta dadka danyarta ah ee ku nool magaalada hargeysa rabadaantan iminka laba ishoon baan qabanay ilaa iminka labada cisho maalintii koowaad waxaan afurinay hargeysa dhexdeeda kun iyo dhowr iyo toddobaatan qof maalintii ku xigtay iyadana waxaan afurinay kun boqol iyo koob iyo soddon horta mashruucaygu wuxuu ka bilaabmaa inaan samayno shaacbixin shaacino oonu haddii noqoto tabarucaad lacag ahaana maalgelin amba haddii noqoto iskaa wax u qabsaday dadku inoo imaadaan nala shaqeeyaan waxaa kale oo aad maqli doontaan qasiido
axmed nabi muxamed ya shaaficu lqiyaama gulay salaam calayka
xubintii ciyaarahana kama marna balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa labalaabay cambaaraynta uu u jeedinayo dowladda qatar oo iyadu wajahaysa xiisad diblomaasiyadeed oo deriskeeda kala dhexaysa trump oo xili dambe oo jimcihii ah shir jaraa'id ku qabtay rose garden ayaa nasiib darro ku tilmaamay in qatar ay si aad u sarraysa taariikh ugu leedahay maalgelinta argagixisada hadalka trump ayaa imanaya saacado uun kadib markii wasiirkiisa arrimaha dibadda rex tylerson uu ku baaqay in xiisadda khaliijka ka oogan la dejiyo islamarkaana la fududeeyo godoominta ay dalalka derisku qatar ku hayaan taylerson ayaa sheegay in xayiraadda la saaray qatar ay keenayso cawaaqib xumo dhinaca bini'aadamnimada ah islamarkaana ay sababayso dhibaato dhaqaale sidoo kalena ay wiiqayso howlgallada militari ee ka dhanka ah isis ee gobolka ka socda maraykanka ayaa horey si taxadar leh ugu qaatay tab diblomaasiyadeed oo uu doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo riyaad iyo dooxa maraykanku waxa uu qatar ku leeyahay saldhigga bariga dhexe ugu weyn ee dhinaca cirka ah diyaarad nooca iskood isu wadaa ee droonka loo yaqaan ee ay dagaal oo maraykanka ku soo rideen cirka ayaa khamiistii waxa ay ahayd diyaarada ay leedahay dowladda bashaar al asad waxaana lagu sameeyey dalka iiraan sida ay saraakiisha maraykanku sheegeen diyaaradan ayaa ah nooca dagaalka oo hub ay ku howlgasho wadatay sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka maraykanka kana waxa ay diyaaradan daroonka ah soo riday diyaarad dagaal oo maraykanku leeyihiin oo ah nooca loo yaqaan f ka riditaanka diyaaradan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee ay ciidamada maraykanku diyaarad ku soo ridaan dagaal hawada ay diyaarado isku weerareen tan iyo markii uu maraykanku colaadda dalkaasi siiriya ku lug yeeshay ee sannadkii labada kun iyo sagaalkii
halka aad warkaasi kala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imanaysa v o a qaybteeda afka soomaaliga haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada hargeysa ku soo diyaariyey barkhad maxamuud kaariye
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta madasha dhallinyarta oo idinka imanaysa magaalada hargeysa muddooyinkii u dambeeyey waxaa somalilan ka howlgala urur dhallinyaro iskood soo abaabulay kuwaasoo inta badan caawiya dadka danyarta ah gaar ahaan wakhtiyada rabadaanta oo ay afurka u sameeyaan dadka aan awoodi karin inay afuraan ee ku kala nool magaalooyinka somalilan waxaa igala jooga dhallinyartaas fadxi baashe cabdi iyo sidoo kale farxa cabdiraxmaan yuusuf marka hore aan ku bilaabo fadxi markaad soo koobta duluucda ururkiinan iyo wuxuu u taagan yahay iyo magaciisa horta somalilan lafmakers wuxuu u taagan yahay nolol daryeelayaasha ururkan waxaa la aasaasay kii iminka waa sanadkii lixaad ee joogta ah eenu brojekyadan tabarucaadka ka shaqaynayno ujeedkayga koowaad ama waxa koowaad aan xoogga saarnaana wax weeyaan sidii aan ugu dhiirigelin lahayn inay dhallinyartu iskaa wax ugu qabso ugu shaqayn lahaayeen dadkooda iyo dalkooda
aan farxo weydiiyo walow lixdii sane u dambeeyaa shaqaynaysan haddana urur ahaan inta badan dhaqdhaqaaqaiyo shaqadii howlqabadkiina wakhtiyada rabadaantaa la arkaa ma wakhtigaasunbaa inta badan qabataan mise maxaa xilligaa ku beega
bismillaah horta wakhtigaa uma qabano mashruucyo laakiin sababtaan ramadaanta mar kasta ugu shaacbaxno waxay tahay mashruucii koobaadaan bilowna wuxuu ahaa ramadaan oo markuu bilaabmay ramadaan bay ahayd waxay naga tahay mashruucii koobaad aynu ku bilowno oo barakadiisii xaggaa ka helnay markaa daat sababtaasaan u samaynaa sanad kasta intaan ogahay had iyo jeer wakhtiyada ramadaanta oo kale dad badan baa caawisaano dadka danyarta ah oo afurka iyo yacnii oon awoodi kara inay bixiyaan nidaamkaasi sidee u qabataan horta mashruucaygu wuxuu ka bilaabmaa inaan sameyno shaacbixin shaacino oonu haddii noqoto tabarucaad lacag ahaan maalgelin amba haddii noqoto iskaa wax u qabsaday dadkiinoo imaadaan nala shaqeeyaan marka maalin baanu shaacbixinaa inaan maalintaa laisugu imanayo meel goob ahaan magaalada hargeysa ku taala adeer xaggaa markaan isugu imano ayaanu kala qaybinaa cuntooyinka oonu xidhxidhnaa markaa kadibna markaanu dhammayno waxaan isku kala qaybinaa dhowr meelood qeyb kastaba intaasoo cunto ayay qaadaysaa goob ayay geenaysaa aan fadax u imaado rabadaantan iminkaynu joogno kale oon ogahay dad badan inaad ka qayb gasheen ama hawshan khayrigaad wadeen aad la qaybinayseen imse qof baa afurseen
rabadaantan iminka laba ishoon baan qabanay ilaa iminka labada cisho maalintii koowaad waxaan afurinay hargeysa dhexdeeda kun iyo dhowr iyo toddobaatan qof maalintii ku xigtay iyadana waxaan afurinay kun boqol iyo koob iyo soddon tirada guud markaa waxay noqonaysay hargeysa dhexdeeda laba kun iyo laba kun laba boqol iyo laba waxaa taas sii dheer inaan sanadkan tiam somalilan life makers oo borami scots ku xilqaameen ay halkaa ka bilaabeen oo halkaana laba boqol oo qof lagu afuriyey markaa tirada guud ee somalilan life makers marka lasku wadageeyo laba kun afar boqol iyo laban ilaa hadda marinayno laba kun iyo afar boqol iyo laba marka laga yimaado labada boqol ee boorama oo kale hargeysa laba kun oo qof marka afurinaysaan goobta qaadaysa isugu yimaadaan waahalkay sidee u gaadhsiisaan horta dhowr meelood weeyaan ta koobaad waa dakhtarka weyn iyo dakhtarka dhimarka waxaa jirta xarunta naafada waxaa jira suuqa magaalada suuqa hoose hargeysa iyo waxaan geenaa haddii aan awoodno masaajido aanan afur samaynin markaa intaan lasii hadalno la geeyo markaad eegto fadaxiyo hawsha intaa leegaa qabanaysaan imse qof baa ku qabataan hargeysa oo kale hargeysa oo kale awal tiamka somalilan life makers baa qaban jiray awal oo dhalinyartu aad yacnii umay fahamsaneen macnii xubnaha joogtada ee ururka joogtada ahaa waayo aad umay fahamsaneen dhalinyartu in iska ahaayo timekooda iyo xoogooda ay igu tabarucaan dadkooda iminka sanadihii iminka labadii sana udambeyey saddexdii sana udambeye waxaad moodaa inay soo kordhayaan iminka sanadkan oo kale maalintii u dambeysay hargeysa boqol qof bay kor u dhaafeen intii iskaa wax u qabso iskugu timi doonaysay inay ajarkana shaqaystaan dadkoodana wax u qabtaanay wax ku celiyaan
boqolkiina qof dadka ku dhow ee shaqaynaya howlgelaya laba kun iyo shan boqol dad ku dhow afuriye labadii cisho rabadaantan gudaheeda oo keliya dadku waxay isweydiinayaan lacagtu halkay ka timaadaa aan farxa weydiiyo
badanka ma jirto meel joogta aan ka qaadno lacag laakiin sidaan u sheegay markii hore markaan shaac bixinno dadka nagu tabaruca magaalada dhexdeedu maaha somalilan maaha laakiin ilaa dibadda qof walba karaadkiisa markaasaan kugu yiri dee ramadaanta bil barakaysan weyaan markaa dadku way way way isku xilqaamaan de inay inay bixiyaan lacag marka waxa weeyaan dadka muxsiniinta ee sadaqada la baxaya inta badan idinku hagaajiya idinna waa qaybisaan waay ee, hawshaa sheegaysaan iminka saa u dhigteen runtii ma yara aan fadxi ku noqdan weydiiyo boqol qof dad ku dhowow hawsha noocaasa qabanaya dadku waxay isweydiin karayaan iyaga maxaad diray
Een, wallaahi waxa weeyaan annagaba waanana odhan jirayoo xitaa berigii hore dadku waxay ku odhanayaan yacni een, markaad u yeedho qofka xitaa kuugu dhow inuu ku yidho ama lacag baan ku qaadanaya maxaa qofka kuugu dhow hadda markaad u yeedho marka ujeedkayga koowaad ee ururka gebigiisuba uu- uu focuska saarayo uu xoogga saaray ayaa waxay tahayba inaan dhallinyarta iskaa wax u qabso ay ugu shaqeeyaan ummadooda oon dhallinyarta kale yacni kasii dhaadhe inayna iskaa wax ugu qabso ugu shaqeeyaan dadkooda marka fikradda koowaad ee ururkaaba saasa marka waxa weeyaan tabaruc baa dhammaantiin ku shaqaynaysaa haa haa tabaruc baa dhammaan xagga u sarraysa ilaa xagga u hooseysa aan ku wada shaqaynin qaarkiin way shaqeeyaan sidaan ogahay ee, sidee u maaraysaan ama u maamushaan in wakhtigiina shaqadii qabataan shaqadan kalena qabataan sababta waxaa laga yaaba dad badan inay ee, cudurdaar ka dhigtaan waan shaqeeyaa wakhtigayga buuxuu ma haleelaya inaan hawl noocaasoo tabaruca qabto wallaahi horta ha- ma- marka lasoo hadal qaado een, waxaa kan ka horreeyey project ahaa inaan dadkii abaaraha aan ka qayb qaadanay somaliland life makers ka qayb qaadatay markaad sidaa u eegto xitaa tiimka laftiisu dadkii shaqeeyaa iyagoo aan hadal soo celin bay soo- shaqada soo fasax qaadan jireen oo yacni waxa ku qasbaysay inay shaqada yacni kasoo fasax qaataan wiig ama laba wiigna waxay ahayd inay ugu yaraan dadkooda dib wax ugu celiyaan markaad hawshan idinka go-ano wakhtiga u samaysaan waay aan farxaw imaado ee, waxaad sheegtay inaan meelo badan geysaan afurka oo kale ee, bilaha rabadaan gudaheeda sida tan iminka wadaan oo kale ay ka mid yihiin isbeddelka weyn oo kale waxaan ogahay inay jiraan dad badan oo bulshada inteeda badana ilowday oo dadka maskaxda ka xanuunsanaya oo qaar badana suuqa joogaan hudheeladii ama makhaayadahay wax ka cunayaan laga xidhay iyaga hawshiina door noocmaa bay ama diiradda ku saartaan aad iyaga gaar ugu eegtaan
Een, een, horta em, haddii dadka dhimarkaan wax siinayno badanka waxaan ku beegnaa een, kuwa jooga een, qeybta dakhtarka dakhtarka dhimarka ugu tagno iyagaa la siiya iyo dadka een, eh, la jooga ee een, haya laakiin waynagu adkaatay qolada suuqa inaan la siiyo lana waa suurtagal inaan ka een, u jiraan qaar em, een, dilaya dadka Een, marka haddii la helayo wey inaa lagu siiyo waa wan way fiican tahay Ee, laakiin aad baynuga adkaatay laana badanka intana la shaqeynaysa waa dhalyar Ee, mas-uuliyadna ma qaadi karno dee hadduu wax een, ee, gaadho laakiin badanka waxaan tagnaa dakhtarka een, dhimarka ayaa laga wadaa.
marka inta badan dhakhtarka isbeddelka dadka dhimirka xanuunsanaya unbaa geysaan iyo inta ku xaraysan way hababka kale u qaybisaan ama hawshan wadaane afurka oo kale markaad eegto fadxiyo ee, ma meelaha aad tilmaantuunbi ku koobayin mise dadka suuqa laftooda iyaga ee danyartan awoodi karin waa gaadhsiisaan Een, horta goobaha marka laga imaado mar kasta qayb suuqi wey jirta oo qaybta suuqa waxaa jira dad aan awoodin ama dad gidaarada fadhfadhiyo oo kale casarkii oo aan haysan waxay ku afuraan oo kale soomana marka waan wada gaadhsiinaa suuqa hoose oo dhan dadka aan afurka haysan waxaa kaloo noo dheerin qolada aan afurka ka gaadhin basaska dhexdooda inaan iyagana ku gaadhsiino oo tiimkaa loo cayimay inay istaankaa basaska tagaanay fadhiistaan oy qolada een, baska saaranayaan xaafadiina ka gaari karin suuqiina doonaysa inay ka baxda intaa udhaxaysa ay waxa kusii afuraan siiyaan iyagana waan siinaa tiimka laftoodana xaggaasu kula afuraayo oo iyaga laftooda kama baxaan suuqa
waxaa jira had iyo jeer dhallinyarta marka lasoo hadal qaado waxaa la yidhaahdaa caqabada badan baa ku gadaaman waxaa kow ka ah had iyo jeer awoodda waxqabada dhallinyarta in calaamad su-aal la saaro hawsha markaa qabanaysaan aad tirahdeen tabaruc baanu lix sano ku shaqaynaynay Een, hawsha intaa leeya baaxadda allana aad qabanaysaan maxaa idinka soo baxay meedalanta dhallinyartu waxay ciyaari karaan door ka badan ka guud ahaan ay soo arkaan aan farxo weydiiyo
Ee, dabcan waan arkayaa inay wax badan qaban karaan dhalinyartu Een, waxaa keliya een, u baahan yihiin inaa la saa inaa kalsooni loo qabto oo la ogaado inay dhalinyartu hadday awood haystaan hadday cilmi haystaan haddii waktina haystaan waxyaalo badan ay qaban karaan waxay keliya u baahan yihiin een, toosin iyo la tuso een, inaad qaban kartid marka haddii tahay somaliland life makers waxay noo ahayd inaan tusno een, em, shacabka somalilan amba dhalinyarta caalam ahaan oo dhan inaad wax qaban kartaan waxaad u baahan tihiin inaad noqotaan dad een, lagu een, em, trust yani inaa la aamini karo inaad noqotaan dad xilqa isxilqaamay oo mas-uuliyadda la saari karo marka wax badan waa la qaban karaa marka waxaad leedahay lacagtu maaha furaha wax walba kaga xidha dhalinyarta iyagaa samayn karaya way fadxa aan usoo noqdo muddada lixda sane hawsha wadeen maxaa caqabad idinka hor yimid Aan- wallaahi intii aan iminka wadnay een, hawshan iskaa wax u qabso ee, lixda sanaymka sii maraysa ee joogtada ah waxa ugu weyne aan odhan karno nugu yimid wuxuu yahay yacni meel yacni ama bays aan wax ku qabanno oo kale ama een, meel aan dhallinyarta iskugu yeedhno oo kale haddaan awareness campaigns oo kale aan qabanayno saas oo kale aniga wacyigelin qabana san meel laisugu yimaado saldhig inaanu jirin ha saldhig baa noogu muhiimsan oo caqabadda ugu horreysan haystaa waa taa inta ka- ee, wax kale oo caqabadoon odhan karaa way jirtaa iyo xoog noo saamaysa ma jirto ilaan waqtiyada aad kulmaysaan oo kale ama intiina qof ee boqolka qof ku dhow soo imaanaysaan oo kale halka ku kulantaan faraxa horta markaan kulmayno boqol qof ma gaadhno Een, amba qaraar marka la qaadanayo Een, waxaan isugu imanaa meelaha ilaa dhowr iyo toban qof inta hogaanka ah Een, haddii aan mashruuc samaynano amba fikrad la haysto la doonaya inaan la fuliyo marka badanka haddiin imanayno waxaan isugu imanaa dee magaalada dhexdeeda een, een, een, suuqa amba hudheel amba meel aanu karayno dee aan isugu imanno marka way jirtaa baahida ah inaad meel aad saldhigtaan weli lilaayo magaalada boorama carabaabtay inaad xarun kale ama dhalinyar kale oo iskood soo abaabuli jiraan hargeysana waa ka jirtaan magaalooyinka kale somalilan maxaa u gaari weydeen
Een, horta een, aan qolada boorama markay noo markay bilaabeen een, xagga oy ka timid waa dhalinyar doonaysay inay qabato oo doonayeen inay f- een, sidan dhalinyarta joogta hargeysa yes inay isxilqaamaan marka way fiicantahay aad bay u fiicantahay haddaan helayno een, dhalinyar iyagana isxilqaamaya lana asaaskan ku bilownay een, somaliland africa waxay ahayd inaad isxilqaantid ood adigu bilowdid Ee, gebagabada muxuu yahay dareenka maanta jeceshiin ummadda aad la wadaagtaan ka dhalinyaro ahaan aan farxo ka horeeyo Een, dareenka koobaad waxay tahay inaa iskaa wax u qabso ay wax badan ka bedeli karto dhalinyarta ay wax badan ka bedeli karto een, een, een, communitiga een, bulshada xoog uga bedeli karto een, si xataa aada u fiican oo een, muuqaal leh oo sharaf leh oo een, tusaysa een, ee, dadka kale een, dhalinyarta een, somaliland ku nool maaha dad doonaya inay tahriibaan oo keliya laakiin waxaa jira dhalinyar badan oo doonaysa inay wax u qabato dalkeeda oo wax u een, celiso een, bulshada macna inaad s- muujisaan sawirka ah dhalinyarta tahriibaysaa keliya dalku ma lehe in kaloo fikiraysaa jirta aan fadxu soo noqdo Een, waxaan een, aan u gudbin lahaa ama dareenkayguu yahay een, in dhallinyarta een, guda iyo dibadba aan noqonno qaar een, midba midka kala taageero si aan bulshada wax badan ugu qaban karno oynaan yacnii kala fofogaan oo kale oo haddii walaalkeen uu la imaado fikrad ama wax cusub lala garab istaago oo bulshadana aan saa magaranaysa ha wax ku qabanno waayo aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen fadxi baashe cabdi iyo farxa cabdiraxmaan yuusuf oo ka mid ah ururka daryeelayaasha nolosha ee somalilan oo muddooyinkii u dambeeyey ka shaqaynaya caawinta dadka danyarta gaar ahaan waqhtiyada rabadaanta oo ay afuriyaan dadkaan awoodi karin inay afuraan dhegaystayaal waxaa intaasaan kusoo gunaanadana xubintii madasha dhalinyarta oo toddobaadkan idin ka imanaysa magaalada hargeysa intaan waqhti kale ku kulmina xubintan waa barkad maxamuud kaariyo idinku dhaafaya maana allah
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga barkad maxamuud kaariye oo barnaamijka madasha dhallinyarada inooga soo diyaariyey magaalada hargeysa ilana ina socodsiinayay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha tartanka kubadda koleyga ee dalkan maraykanka ayaa maraya heer gebagaba ah ciyaarta faynalka waxaa mar kale xalay isku haleelay kooxaha golden state iyo cleveland cavaliers faynalka koobkan oo la ciyaaro toddoba jeer waxaa hadda dhacay afar ka mid ah saddex waxaa badisay golden state halka cleveland cavaliers ay badisay ciyaartii xalay waxay guusha ku raacday boqol toddoba iyo soddon dhibcood halka golden state ay keentay boqol lix iyo toban dhibcood lugta shanaad ee faynalka ciyaarahan waxa ay dhici doonaan isniinta waxaana lagu ciyaari doonaa guriga kooxda golden state oo ka dhisan gobolka california haddii ay badiso saddexda ciyaarood ee dhiban mid ka mid ah iyada ayaa ku guuleysan doonta koobka kubadda koleyga ee maraykanka ee sanadkan ciyaaraha kubadda cagta haddii aan eegno waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee qaaradda yurub xulalka ayaa waxay isku arkeen sidan belaruus waxay laba gool iyo gool ku garaacday bulgaria luxemburg ayaa waxay dhabarjab kala kulantay netherlands oo dirtay shan gool iyo eber sweden waxay laba gool iyo gool ku qabatay faransiiska kooxda qaranka hungarina waxaa ka badisay andorra oo dirtay hal gool iyo eber switzerland waxay laba gool iyo eber ku qabatay xulka qaranka ee fory islands latviya waxaa saddex gool iyo eber ku dardartay portugal bosnia herzegovina iyo griigana waxay isku marwaayeen barbardhac eber iyo eber ah beljimka waxay laba gool iyo eber ku garaacday estonia xulka gibraltar waxaa laba gool iyo eber ku dubatay xulka qaranka ee qubrus caawana kulamo kale oo xiise leh ayaa dhici doona oo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee qaaradda yurub azerbaijaan waxa uu la ballansan yahay xulka northern ireland jarmalka ayaa la ciyaari doona san marino jamhuuriyadda jaaga waxa uu booqan doonaa norway kasakhistan iyo denmark ayaa is arki doona armeniya waxay u tegi doontaa montenegro poland waxay la ciyaareysaa rumeniya halka scotland iyo england ay foodda isdari doonaan slovenia waxay soo dhoweyn doontaa malta slovakiya ayaa aadi doonta lithuania ugu dambeyntiina haddii aan aadno dhinaca kala iibsiga kooxda manchester united ayaa ku dhawaaqday inay iska fasaxayso weeraryahankeeda zalatan ibrahimovic kadib hal sano oo uu la joogay kooxda ibra oo ah shan iyo soddon jir ayaa waxaa ka dhacay heshiiska uu kula joogo kooxda bishaan aanu ku guda jirno manchester ayaa sheegtay inay dooratay inaysan u cusboonaysiinin heshiiska ciyaartooyda kale ee dhinaca horyaalka ingiriiska ee baxays waxaa ka mid ah john terry oo ka mid ah ciyaartooyda laga yaabo in ay ku biiraan kooxo kale markii uu ka tegay xilli ciyaareedkan kooxdiisa chelsea manchester city haddii aan eegno waxa ay fasaxday dhowr ciyaaryahan waxaana ka mid ah goolhayaheeda willi caballero iyo ciyaaryahanka garabka uga ciyaaro jesus navas ciyaartooyda kale ee ay manchester city iska fasaxday waxaa ka mid ah ciyaaryahanada difaaca ka ciyaara ee kale ah kaliji iyo bakari sanya xagga talyaaniga tababarihii hore ee kooxda roma luciano spaleti ayaa waxa uu ku biiray kooxda inter milan inter waxay ku dhawaaqday in spaleti uu leylin doono labada sano ee soo aadan siddeed iyo konton sano jirkan ayaa waxa uu bedeli doonaa tababarihii hore ee inter milan stefano pioli oo shaqada laga ceyriyey sagaalkii bishii mey ee aanu ka soo gudubnay dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waayahay jaamac buule jaamac oo stuudiyaha ila fadhiyo bal aan ka codsado inuu qodobadii ugu waaweynaa maanta wararkii aanu halkan ka tebinay dib inoo xusuusiyo mahadsaned jacfar madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa labalaabay cambaareynta uu u jeedinayo dowladda qatar oo iyadu wajahaysa xiisad diblomaasiyadeed oo dariskeeda kala dhaxaysa trump oo xilli dambe oo jimcihii ahaa shir jaraa'id ku qabtay rose garden ayaa nasiib darro ku tilmaamay in qatar ay si aad u sarraysa taariikhda uga leedahay maalgelinta argagixisada hadalka trump ayaa imaanaya saacado un kadib markii wasiirka arrimaha dibadda rig tillerson uu ku baaqay in xiisadda khaliijka la dejiyo islamarkaana la fududeeyo go'doominta ay dalalka dariska qatar ku hayaan dhanka kalena diyaarad nooca iskood isu wada ee daroonka loo yaqaan ee ay diyaarad dagaalka ee maraykanka leeyihiin kusoo riday koonfurta syriya kelinkii dambe ee khamiistii ayaa waxaa iska lahaa dowladda bashaar al asad waxaana lagu sameeyey dalka iiraan sida ay saraakiisha maraykanku sheegeen diyaaraddan ayaa ahayd nooc dagaalanta oo hub ay ku howlgasho sidatay sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka maraykankana waxaa diyaaraddan daroonka ah soo riday diyaarad dagaal oo uu maraykanku leeyahay ahna nooca loo yaqaan f fifteen riditaanka diyaaraddan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee ciidamada maraykanka diyaarad ku soo ridaan dagaal hawada ah ee diyaarado isku weerareen tan iyo markii uu maraykanku colaadda dalka syriya ku lug yeeshay ee kun sagaal boqol labada kun iyo sagaalkii aad baad umahadsan tahay jaamac haatanna waxaad ku soo dhowaataan qasiido nebi ammaan waxaa ku luuqeynaya maxamed axmed qoomaal
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة مولاي سلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة مولاي سلام عليك محمد الأمين إنك عبد الله أبوك مكادو محمد يا شافع
axmedulamiinow inaankii cabdulaahow aboonkii makaadow reerka ku abshidhaystow masaakiin uruujow agoon koriihiyo reerka ku abshidhaystow masaakiin uruushow agoon koriihiyo kii hooya aamina aamin qeer la dihatee sacdii aibaheedi irmaanimaa ku nuugo kii hooya aamina aamin qeer la dihatee sacdii aibaheedi irmaanimaa ku nuugo inta ahlulqeerkiyo ambiyada dhammaantood kii ugu horeeyo kii ugu dambeeyo inta ahlulqeerkiyo ambiyada dhammaantood kii ugu horeeyo kii ugu dambeeyo barakada rasuulkiyo baryadeenna eebow nagu badbaada yeelo barakada rasuulkiyo baryadeenna eebow nagu badbaada yeelo goolay fura iyo baraar iyo barwaaqo bisheenna nabad allow ka yeel goolay fura iyo baraar iyo barwaaqo bisheenna nabad allow ka yeel أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري السلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري السلام عليك نوري السلام عليك محمد الأمين
waayahay dhegaystayaal codka baxsan ee fanaanka qoomaal iyo heesta qhasiidada ayaanu ku deynaynaa idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaana wadajir halkan idinkaga soo jeedinayay jacfar kukaay iyo aniga oo ah jaamac buulla jaamac waxaan idinkaga tegaynaa tan iyo idaacaddeenna galabnimo ismaqal dambe oo xiise leh
goolay sufura iyo baraar iyo barwaaqo bisheenna nabad allow ka yeel goolay sufura iyo baraar iyo barwaaqo bisheenna nabad allow ka yeel أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري السلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري السلام عليك نوري السلام عليك محمد الأمين